xiirtii waaberi ee saakay ayay ahayd markii kooxda al-shabaab weerar dhanka dhulka kusoo qaaday saldhig ciidan oo ciidamada puntland ay ku leeyihiin deegaanka afurur ee buraleyda galgala sida aan wararka ku helayno al-shabaab ayaa weerarkan fulisay waxyar ka hor uun xilligii salaada subax waxaana halkaasi ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinaca waxaa goor sii horeysay deegaanka afurur gaaray ciidamadii ugu horeeyey oo gurmada wararka soo gaaraya warqabadka warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegaya in la gubay gawaari iyo guryo dadkii shacabka ahaa ee tuuladaasi deganaa ayaa lasoo sheegayaa inay u baxsadeen buuraha ku tiirsan deegaanka afurur inkastoo aan la ogeyn khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay deegaankaasi haddana waxaa warar goor dhoweydna soo gaaray ay sheegayaan in dagaalka uu ku geeriyooday taliyo lagu naanayso tusbaxle oo caan ka ahaa deegaanada puntland weli puntland kama aysan hadlin inta uu leegyahay dagaalka ka dhacay deegaanka afurur ee gobolka bari lamana oga khasaaraha dhabta ee soo gaaray labada dhinac muddo ku dhow toddoba sano ayay puntland dagaal kula jirtay maleeshiyaadka al-shabaab ee ku dhuumalaysanaya buuraleyda galgala waxaana xusid mudan in dagaallo horay u dhacay ay puntland guulo ka gaartay maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka soomaaliya boosaaso